macadka tababarka caafimaadka jubbaland iyo lixdan iyo shan arday oo baratay kuliyadda caafimaadka anqobaday xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiiyay xaflada shahaadooyinka lagu guddoonsiiyay ardaydan waybaha ku qeyb galay maamulka dowlada hoose macalimiin waalidiin ardada shahaadooyinka la guddoonsiiyay sharmaarke bashiir warsame maamulaha macadka tababarka caafimaadka jubbaland iyo waybows werbi ardayda shahaadooyinka la guddoonsiiyay iyo walyaawagashaal duwanaaye iyo habaradeen mahadceliyo waalidiinta ardaydana ugu riyaaqo xafladan muhiimka ah iyo guushan taariikhiga ay gaareen haddaan ku horumaro ardayda waxaan idinku riyaaqayaa idinkuna mahadcelinayaa dadaalkii dheeriga ahaa ee aad soo bixiseen muddada aan isla joogno ee labada sano ah dadaalkaasoo ahaa mid akhlaaqeed dadaalkaasoo ah mid firfircooni leh dadaalkaasoo ah mid stresskii itixaankii iyo juhdigii adkaa ee ah kasoo tilowdeen sidii firfircoonida lahayd oga soo gudubteen si aada u xaqiijisaan riyadiina maanta oo kale ee quruxda badnayd maanta yoolkana usoo gaarteen tiro badan oo idinla bilowday safarkan dheerna dhexda ayaa idinka soo hareen waxaa halkan kusoo gaadheen waa adeegii iyo gudtii xariga ku xirateen saasaata wayba meelo ku hadalay mas-uuliyiin iyo waalidiin waynuyo sheeganay in macadka tababarka caafimaadka jubbaland uu sahasaari jiil cusub oo dhiniga caafimaadka walbadan ku bedeli ordiiq maaha beebulsuga bulshay aan baal mare bishaariya waa bilkhayr bulshay waxaan nahay dhakhtaray ii fura maqalkiiyo dhagaha barbaar baan idiin wadaa bulshada u adeego oo bilaash maahee cilmiga badbaadada ruuxa iyo bukaankaan idiin bogsayn bulshay aan idiin baree midkay bid tajeexda iyo midkay baran midkii waran lagu birlabo dabiibkiisaan rabaa bulshay marxabaa dhammaan dowladdu waxay ballan qaaday inaad nabad ku noolaataan inaad nabad wax ku barataan heerkaan soo gaadhaan farxaddaan maanta halkaa u fadhidaan waa dowladda shaqadeeda weeye waxaan kaloo ayadana insha allah door muhiim ka qaadan doonaa waxaa jiri doono iskoolshiibyo iskoolshiyadaas waxay ka soo baxayaan jaamacadaha qaarkood iyo dowladda oo deeq waxbarashaysho dibadda faransa ha noqoto masar ha noqoto whatever any country oo foreigners ah